madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa kormeer iyo booqasho ku tegay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda galmudug wasaaradda kalluumaysiga ka socota shaqooyin baaxadle ayaa waxaa madaxweyne ku-xigeenka kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga galaad yuusuf maxamuud iyo sidoo kale qaar kamid a shaqaalaha wasaaradda madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta wehelisa ayaa booqday qeybaha kala duwan ee wasaaradda ka kooban tahay shaqada wasaaradda ee ka socota iyadoona shaqaaluhu ay ka warbixiyeen shaqooyinka ay ka hayaan wasaaradda uga warbixiyeen madaxweynaha ku-xigeenka galmudug dhanka kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda galmudug garaad yuusuf maxamuud ayaa madaxweyne uga warbixiyey shaqada wasaaradda iyo ololaha barista kalluunka bulshada reer galmudug
mudane madaxweyne sidaa aragtay xafiisyada wasaaraddu dee waa cusub tahay xafiisyadeeda iyo maxay tahay howlwadeennada oo runtii kaaga warbixiyey departmentska howlaha ay hayaan runtii waa waxay ahayd inaan kaaga mahad celinno inaad soo kormeerto shaqadeennana aragto runtii dowladda iyo madaxtooyadana ay ogaato howlaha aan runtii halkan ka hayno farxaday noo tahay waxaad runtii halkan barestationada lagaaga sameeyena aad ka aragtay achievementska ama guulaha runtii wasaaraddu ay gaartay iyo caqabadaha haysta oo ay runtii tahay dee caqabada guud oo industriga fishinka dhan oo dalka haysta oon annaga nagu gooni ahayn runtiina dowladda federaalka iyo de wasaaradaha qaabilsanna arinkaas laga wada shaqaynayo sidii runtii caqabadahaas looga gudbi lahaa mudane madaxweyne sida halkan agaasimaha qorsheyntu iyo ay ka sheegeen iyo ubax oo ayadana runtii barstationa la jeediyey annaga waxaan la falgalnaa dadka dadka ugu tabarta yar oo ah dadka xeebaha runtii jooga oo runtii u baahan in gacan weyn la siiyo marka annaga dee kabasitiga dee wasaaraddana sidaad ogsoon tahay waa iska yaryahay sidaas daraaddeed dee wax doonar unbaa lagu tiirsan yahay marka waxaan rajaynaynaa in dee wasaaraddan oo runtii ka mid a wasaaradaha wax soo saarka in madaxtooyadu iyo dowladdu ay runtii ilgaara ku fiiriyaan si wadajir haddii aan u shaqeyno waxaan gaari karnaa runtii future fiican oo galmudug gaarto waxaana runtii haddii wasaaraddan la taakuleeyo oo xoogga la saaro caqabadahaas runtii la xaliyo waxay keeni kartaa in budgetka ama miisaaniyadda dowladdaba ayadu ay bixisaba runtii oo hadda laftirkeeda waxay ka mid tahay wasaaradaha wax soo saarka ah oo oo bajetka dalka wax ka kaba ama federaal ahaata ama state-ka ahaata ay ka mid tahay ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga shaqada adag ay u hayaan bulshada reer galmudug hadday tahay dekedii hobyo mardhow la dhisi rabo dee oo mataqaanaa bajetka galmudug intiisa badan uu xagga ka soo bixi doono ilaahay haduu yidhaahdo hadday tahay kalluumaysiga oon dhiirigelin doonno oon mataqaanaa sare u qaadi doonno suuqyo loo iibgeeyana aan u raadin doonno iyo hadday tahay shidaalkii kheyraadkii ku jiray badda shidaalkii oo hadda brosesskiisuu socdo baaritaankiisuna uu socdo aanaan rajeynayno ilaahay hadduu yidhahdo labada kun iyo shan iyo labaatanka dhammaadkeeda in guulo waaweyn laga gaaro oo soomaaliya isbeddel weyn uu ka dhaco oo dhanka dhaqaalaha oo dhanka shidaalka ah haddii geel iyo dhul iyo reer mudug iyo reer galguduud ay isku haysan jireen hadda baddaan aadnay marka fursadda ugu badan dhanka badday ka jirta wasaaraddaanana mataqaanaa u ah gateway u ah oo iridii laga gelayo ku ah marka wasiir waxaan rajeynayaa in la dhiirigeliyo oo wacyigelin kambayno kala duwan oo wacyigelina la sameeyo oo bulshada la baro muhiimadda hilibka cad uu leeyahay gaar ahaan kalluunka muhiimadda uu leeyahay iyo caafimaadka uu leeyahay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda galmudug ayaa ku howlan sidii bulshadaas reer galmudug loo bari lahaa cunista kalluunka taasi oo faa'iido caafimaad ugu jirto oo inuuga fiican yahay isticmaalka hilibka gaduudan